halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaa horay u sii soconaya kitaabkii xisqiel oo isagu ahaa wadaad inkastoo uusan hawshii wadaadnimada qaban maxaa wacay waxaa maxbuus ahaan loogu kaxaystay dalka baabiloon waxaa laga doonayay yexisqeel inuu dembiilayaasha u digo oo aanay dembiyadooda ku dhiman haddii aannu u digin oo dembiyadooda ay ku dhintaan rabbigu wuxuu leeyahay dhiigga sharroowyada waxaan weyddiisan doonaa nebi yexisqeel waayo wuxuu ka gaabiyey inuu u digo si ayaan u dhiman markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay aayaddii saddexaad ee cutubkii shanaad waxaanan ka hadlaynay masaalkii ku saabsanaa burburka yeruusaalem oo ficil laga dhigay nebi yaxisqielna wuxuu u sheegayaa dadkii baabiloon degganaa ee masaafuriska halkaasi loogu kaxaystay arrintaasi
wakhtigaas isaga ah yeruusaalem lama baabi'inin haddaan caawa horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka kun laba iyo afartan ee axdigii hore kitaabkii iyo xisqeel cutubka shanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan saddexdaada dalool baa balaayo u le'an doona oo abaar bay dhexdaada ugu baabi'i doonaan oo daloolna seef buu hareerahaaga ugu le'an doonaa oo daloolka saddexaadna dabaylaha oo dhan baan ku kala firdhin doonaa oo seef baan ka daba qaadan doonaa haddaba taasu waa farriinta yixisqeel oo warinayo oo macnahana wuu caddaynayaa waxba laga qarin maayo wax waliba masaal bay ugu imaanayaan dabeetana masaalkiibaa la caddaynayaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii yixisqeel cutubka shanaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo waxaan kugu soo dayn doonaa abaar iyo dugaag xunxun oo iyana way ku gablamin doonaan oo balaayo iyo dhiig ayaa ku dhex mari doona oo seef baan kugu soo dayn doonaa aniga rabbiga ah ayaa sidaas ku hadlay haddaba digniinta yixisqeel oo siinayo dadkiisa lama maqlin haddaba maanta wixii ku dhacay reer yeruusaalem iyo dadkiiba innaga ayay inoo yihiin farriin wax ku ool ah oo inoo xaqiijinaysa in ciqaab kululi ay ilaah xaggii inooga imaanayso haddaynan ilaah u soo noqon welibana waxaa loo baahan yahay in la xurmeeyo kiniisadda masiixa oo garab taagan dadka soomaalida ah ilaa iyo wakhtigii ay dagaalladu dhaceen ilaa iyo maalinka maanta ah waa tan wakiilatay soomaalida dibadda qaxootinimada u aaday waa tan daawada iyo gargaarka la daba joogta kuwa tabaalaysan weliba waa tan samafalka meel waliba ee dunida ah ka socda lugta weyn ku leh waa inaan u naxariisannaa howlwadannada masiixa ee inaga dhex shaqaynaya haddaba ciqaabtii ku dhacday yeruusaalem waxay ahayd in dadku ay iska dhega mariyeen hadalladii ilaah innaguna waa inaynu ku cibro qaadanno wixii ku dhacay dalka iyo dadkaba walaalayaal waxaynu dhegaystayaal intaasi ku soo ekaynaynaa cutubkii lixaad ee kitaabka yixisqeel kitaabka yixisqeel waa kitaab habaysan oo ilaa iyo haatan waxaynu haysannaa waxiyo quseeya yeruusaalem haddaba nebigu wuxuu iminka u soo jeedinayaa dareenkiisa dhulka israa'iil oo dhan waxaana ku imaanaya dhulka oo dhan ciqaab daran yixisqeel wuxuu la socday hormadii labaad ee dhulka baabiloon masaafuriska lagu keenay ee uu qabsaday nebukadnesar oo ahaa boqorkii dalka baabiloon waxay ahaayeen addoommada dawladdii baabiloon oo ka shaqaynaysay dhulbeereedkii ku dhowaa nawaaxiga webiga kibaar oo isagu ahaa jeexdin ama durdur ka imaanayay webiga weyn ee yufraatis hase yeeshee badanaa dadka reer banu israa'iil waxay xilligan ku sugnaayeen magaalada yeruusaalem waxaana dhulka ku hadhay kooxdii u badnayd ee aan weli la taaban ama aan masaafuris loo kaxaysan nebiyadii beenta ahaana weli dadka ayay been u sheegayaan oo waxay leeyihiin kol dhow baynu israa'iil ku noqon doonnaa oo masaafuriskan ma sii socon doono markaana kuwo badan ayaa farriimihii ficilka ahaa ee yixisqeel diiday ama dareenkooda ka jeediyey waxay doonayeen inay maqlaan farriimaha nebiyada beenta ah waayo waxay ahaayeen niman wax waliba si wanaagsan u macnaysta walow saadaashu ay aad u xun tahay waxaa jiray haddaba dad badan oo jecel inay aragti wacan ka qaataan xaaladaha inkastoo weliba wakhtigu uu aad iyo aad ugu xun yahay markii wakhtiga noocaas oo kale ah uu yimaado waxaa loo baahan yahay in marka hore ilaah loo jeesto ka dibna xaalka sida uu yahay loo darso ama loo eego way habboon tahay haddaba in kuweenna masiixiyiinta ahi ay wax waliba wanaag ka rajeeyaan hase yeeshee hadalladii ilaah ina fari maayaan inaan wax waliba wanaag ka sugno waayo waxaa jira wakhti aan ilaah laga farxinaynin wakhtigaas oo kale orankari maysid xaalku wuu wanaagsanaanayaa waayo waxaad arkaysaa in wax waliba ayaan ilaah hortii sidii loogu tala galay ugu soconin haddaba cutubyada lix ilaa toddoba waxaa inoogu qoran laba farriimood oo xukun ah yixisqeel wuxuu ka hadlayaa dhulka israa'iil oo dhan oo farriintana waxay ku socotaa asnaam caabudayaasha oo waxaa ku soo degay xukun ah inay wada baaba'aan oo dhulkana cidlo ayuu noqonayaa balse aynu ku horumarno maaddada soo socota oo ah in yeruusaalem seef ay saaran tahay haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriskan ayaannu iminka eegaynaa baalka kun saddex iyo afartan ee kitaabka yixisqeel cutubka lixaad aayaddiisa koowaad waxaana qorninka uu leeyahay dhegaystayaal sida tan oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wixii uu yidhi dib baannu u arki doonnaa laakiin bal horta intaas aynu idin fasirno aayaddan waxay horudhac u tahay farriinta koowaad waayo tan labaad waxay ka bilaabanaysaa cutubka toddobaad oo isku si bay u bilaabmayaan labadan cutubba waxaan haddii aannu eegno aayadda koowaad ee cutubka toddobaad qoran sida tan soo socota oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh haddaba dadkii reer banu israa'iil ee baabiloon joogay ma ayaan aqbali karin wixii yixisqeel uu lahaa waayo waxay arkeen in farriintiisu ayaan wanaagsaneen oo welibana iyaga ayaan rajo iyo yidiilo siinaynin waxaa yixisqeel uu ku lahaa waxaan idiin sheegayaa wixii ilaah xaggii idinka yimid laakiin aniga qudhayda hadal aan idiin sheego oo wanaagsan ma hayo waxaa kaloo yaab leh in farriimahan labada cutub ku kala qoran ay isku si ku soo dhammaanayaan waxaa qoran oo markaasay ogaan doonaan inaan anigu rabbiga ahay ilaah baa farriintan u soo diray si ay ku ogaadaan in isagu uu yahay rabbiga oo mid ka mid ah ujeeddada ayaa waxay tahay in dadku ay ogaadaan in ilaah uu yahay quduus haddaba dunidan xitaa waa inay garato in ilaah quduus uu yahay oo aannu inaga aqbalaynin nin dembi leh wax uu soo bixiyey iyo weliba xaqnimadiisa waa in qofku huwadaa xaqnimada sayid ciise masiix markaa ayaa ilaah uu arkayaa uu raalli ka noqonayaa ficilladaada ciise masiix wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay jidka runta iyo nolosha dad badan oo masiixiyiin ah ayaa waxay garanayaan in ilaah uu jecel yahay taasu waa dhab laakiin welibana runta qusaysa isaga weli ma dhammaystirna waa inaynu dhanka kalena eegnaa waxaana weeye in ilaah uu quduus yahay oo heerkiisu aad u sarreeyo maadaama uu quduus yahay uguma soo dhowaan karno falimahayaga iyo ficiladeenna waxaanse ugu soo dhowaan karnaa markii aynu huwanno xaqnimada masiixa ilaah waa quduus oo dembigana waa inuu ciqaabaa haddii aad ilaah addeeci weydana oo weliba aad diiddo badbaadadiisa waxaad dhowrto ama sugtaaba waa ciqaab dadka maanta dooni maayaan inay qirtaan inay dembiilayaal yihiin oo waxay doonayaan inay ina fahamsiiyaan iyagoo dembi leh inaannu ilaah jirin waa niman bilowgiiba dembi ku dhashay oo doonaya in dembigooda ay ku dabaqaan been aan soconaynin waxaa jira dad badan oo markii noloshoodu ay ku xumaato doonaya inay ilaah ku eedeeyaan ciqaabta noloshooda yixisqeel ayaa wuxuu dadka iminka u sheegayaa in ciqaabtu ay ku imaanayso in ilaah quduus uu yahay oo uusan soo dhowaynaynin xaqdarro rasuul bawlos oo garanaya sida rabbiga uu u ciqaabo dembiyada ayaa wuxuu ku leeyahay masiixiyiintii reer korintos sida ku qoran warqaddiisii labaad ee reer korintos cutubka shanaad aayadda kow iyo tobanaad sida tan sidaas daraaddeed annagoo garanayna cabsida rabbiga ayaannu dadka aaminsiinnaa wuxuu leeyahay cabsida rabbiga daraaddeed waayo wuxuu garanayay quduusnimada rabbiga eh ayuu dadka la wadaagayaa injiilka haddii kale ilaah dadka wuu ciqaabayaa waa kuwa aan injiilka garanaynin weliba kuwa maqlay ee diida kumaba sii jiraan injiilku waa iftiinka nolosha oo qofku wuxuu yeelanayaa garaad rabbaani ah hase yeeshee noloshiisuna way ka duwanaanaysaa kuwa kale ee aan masiixiyiinta ahayn waxaana ku jiraya firfircoonaan dheeraad ah iyadoo ay ugu wacan tahay ruuxa quduuska ah oo niyadihiisa ka shaqaynaya aayaddii hore ee koowaad ee cutubkan lixaad ma dhammaystirneen balse iminka ayaannu idin dhammaystiraynaa waxaanan akhrinaynaa haatan kitaabkan yixisqeel baalka kun saddex iyo afartan ee axdigii hore cutubka lixaad aayadaha kow ilaa saddex waxaana qorninka uu leeyahay dhegaystayaal sida tan oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow wejigaaga buuraha dalka reer banu israa'iil u jeedi oo iyaga wax ka sii sheeg oo waxaad tidhaahdaa buuraha reer banu israa'iilow bal sayidka rabbiga ah ereygiisa maqla sayidka rabbiga ahu wuxuu ku leeyahay buuraha iyo kuraha iyo webiyada iyo dooxooyinkaba bal ogaada aniga qudhaydu seef baan idinku soo dayn doonaa oo waxaan wada baabbi'in doonaa meelihiinna sarsare haddaba marka la leeyahay buuraha sare ayaa qorriinku buuraha uu ku macneeyaa ama u isticmaalaa xukuumadda laakiin waa hadal maldahan hase yeeshee halkan yixisqeel wuxuu ula jeedaa dhulka wuxuu kaloo leeyahay waxaan burburin doonaa meelaha sarsare oo ah in meel waliba oo buur ah oo geed leh ay reer banu israa'iil isugu imaan jireen waxaana halkaasi ka dhici jiray dameer xumo wax lagu masliyo aan lahayn waana wax ay samayn jireen quruumaha aan ilaah garanaynin haatanna isla waxaasi ayaa waxaa samaynaya reer banu israa'iil qudhooda ilaahna wuxuu ku leeyahay xukun baa idiin fuulaya kuwiinna isugu yimaada meelaha sare oo asnaam caabudka ah oo dameer xumida ku howlan haddaan qorriinka ka eegno qisada xukunka ilaah ayaannu la soo kala baxaynaa baalka kun saddex iyo afartan cutubka lixaad aayadaha afar ilaa shan ee kitaabkii nebi yixisqeel waxaana qoran sida tan meelihiinna allabariguna cidlabay wada noqon doonaan oo sanamyadiinna qorraxdana waa la wada burburin doonaa oo raggiinna la laayayna sanamyadiinna waan ku soo hortuuri doonaa oo meydadka reer banu israa'iil waxaan hordhigi doonaa sanamyadooda oo lafihiinnana waxaan ku kala firdhin doonaa meelihiinna allabariga hareerahooda dadku haddaanay akhriyin kitaabkan yixisqeel waxay isa siinayaan ilaah oo waxay la tahay inaannu isagu waxba ciqaabin oo xagga samada uu iska joogo oo uu had iyo goorba markii wax ay inagu dhacaan uu iska calool xumaanayo oo shayddaanka lagu eedaynayo ilaah qudhiisa ayaa ciqaabta keena dhegaystayaal taasoo mararka qaarkood inagu xanuun badan oo aynaan qaadan karin mararka qaarkood waxaynu isku dhiibnaa niman shar leh markaasay ina gumaadaan oy ina xasuuqaan waxaa loo baahan yahay in marka hore maanka lagu hayo in had iyo goorba loo dhega nuglaado ilaah si looga baxsado ciqaab aan harin iyo weliba rafaad joogta ah ilaah waa quduus oo sidii yixisqeel arkayba waa mid xoog leh oo horay u socod ah oo ku sii jeeda inuu hergeliyo ujeeddooyinkiisa wax ka celinayana ma lahan taas ama ka hor joogsan kara waxaana dunida ku soo degaya ciqaab waxaana ciqaabtiisa laga muujiyey dabeeshii cirwareenta ahayd ee yixisqeel muuqaalka loogu muujiyey haddaba in la garto in ilaah wax uu ciqaabo way inagu adag tahay inay inaga daadegto badankeen hase yeeshee haddii taasu ay inaga daadegto indhahayagu way furmayaan xal baana imaanaya waayo ku xadgudbi mayno isaga miyaad haddaba rumaysan tahay in ilaah uu ciqaabo dembiyadeenna ilaah wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan israa'iil ciqaabo ciqaabtuna noqon mayso mid sahlan haddaba waxaan ka baqayaa in israa'iil ayaan doonaynin inay aqbalaan ilaah wakhtigaas isaga ah dembiyadooda faraha badan aawgii balse iminka aynu eegno dhegaystayaal maaddada labaad ee cutubkan lixaad waxaana weeye in kuwa israa'iil ka hara ay badbaadi doonaan si bal markanna aynu wax uga ogaanno arrinka kor ku xusan ayaannu u soo daadegaynaa dhegaystayaal baalka kun afar iyo afartan ee axdigii hore kitaabkiiyo xisqeel cutubka lixaad aayadda siddeedaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan laakiinse qaar baan reebi doonaa si aad waxoogaa seefta kaga baxsaday qurumaha dhexdooda u lahaataan markaad waddammada ku kala dhex firdhi doontaan waxaa jira qaar ka mid ah dadkaas oo ilaah daacad u ah qaranka gebigoodba waxay ka tageen ilaah laakiin waxaa jiray kuwo ilaah rumaysan oo soo haray xitaa maanta waxaa jira dad badan oo dhab ahaantii ilaah ka cabsada iyo dad kale oo kiniisadda soo galay oo maamulkeedii boobaya ha yeeshee aan samaynaynin wixii laga doonayey oo welibana aan ku adkaysanaynin waxbaridda kiniisadda masiixa haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal barnaamijkan ayaannu iminka eegaynaa kitaabkiiyo xisqeel cutubka lixaad aayadda sagaalaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan oo kuwii idinka baxsadaa waxay igu xusuusan doonaan quruumaha dhexdooda halkaasoo loo kaxaysan doono iyagoo maxaabiis ah waayo anigu waxaan ku calool xumaaday qalbigoodii dhiloobay oo iga tegey iyo indhahoodii sanamyadooda dhilannimada la dabagalay oo iyaga qudhoodu waxay isku nici doonaan xumaatooyinkii ay ku dhex sameeyeen waxyaalahoodii karaahiyada ahaa oo dhan waxaa ilaah haddaba uu leeyahay oo kuwii idinka baxsadaa waxay igu xusuusan doonaan quruumaha dhexdooda maxaa haddaba kuwan baxsadaa ay samayn doonaan ilaah bay u markhaati furi doonaan wuxuu kaloo leeyahay waxaan ka calool xumaaday qalbigoodii dhiloobay ee iga tegey haddaba waa dad ilaah uu leeyahay reer banu israa'iil laakiin waxay u dhaqmeen sidii dhillo oo kale oo waxay galeen dhillannimada xagga ruuxa haddaba kiniisadda dunida ku hari doonta marka masiixu uu wato xubnaha kiniisadda dhabta ah ayaa waxaa loogu yeedhi doonaa kiniisadda dhillannimada sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka toddoba-iyo tobanaad cutubkaas isaga ah waa kan ugu naxdinta badan inta ku qoran qorniinka wuxuuna cutubkaasu u taagan yahay sawir naxdin leh waxaa kaloo nebiyi xisqeel oo ruuxa quduuska ahi uu ka dhex hadlayo uu leeyahay oo kale oo iyagoo qudhoodu waxay isku nici doonaan xumaatooyinkii ay ku dhex sameeyeen waxyaalahoodii karaahiyada ahaa oo dhan haddaba markii qofku dembi uu galo waxaa lagu yaqaan waa kuwa ilaah ka cabsada eh inay ka murgoodaan oo ay isnacaan oo had iyo goorba ay isku yidhaahdiin waxaan maxaan u sameeyey oo ay shallaayaan ha yeeshee dunida badankeedu baryahan sidaas ma ahan oo lamaba ahan inay qalad samaynayaan xitaa haddii ay qof soo dilaan waxay la tahay inay wax caadi ah sameeyeen bilxaqiiqa wax caadi ah ma ahan in qof aadami ah aad nafta ka qaaddo nin baa waxaa la yidhi nin ayaa u yimid ninkaas loo yimid wuxuu ku falaadayey ama ku ciyaarayey madax dad oo qallalay ninkiibaa wuxuu ku yidhi war waxa aad ku falaadayso ama aad ku ciyaarayso waa madax dad miyaadan ilaah ka cabsanaynin war meel fiican ku astur markaasaa ninkii fadhiyey wuxuu yidhi mid qoyan ayaan qallajin jiray macaadallaa mid qallalay marka ninkaasi isaga ah lama ahayn inuu wax aan caadi ahayn samaynayo inuu qof soo dilana macno lama lahayn dadka qaarkii aad bay u welwelaan markii ay si kama ah qof u waxyeeleeyaan haddaba maalmihii xisqeel waxaa jiray kuwo xumaantooda ka qoomamayn jiray isla sida maantaba loo helayo oo weliba ilaah bay u soo noqon jireen waayo markii hore ayay ilaah ku dhowaayeen waana sida lagu yaqaanno kuwa ilaah ka cabsada dhegaystayaal haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka lixaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda tobanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan oo waxay ogaan doonaan inaan anigu rabbiga ahay iyo inaan waxtarla'aan u odhan balaayadaas ayaan iyaga ku samayn doonaa rabbigu wuxuu leeyahay markii balaayooyinka ay ku soo degaan reer banu israa'iil ayay ogaan doonaan in rabbigu uu yahay ilaahooda waxay kaloo ogaan doonaan inuu ka xumaaday fawaaxishada ay samaynayaan markii xukunka u dhaco waxay ku eedaynayaan ilaah inaannu iyaga waxba u qaban weliba mararka qaarkood kuwooda mayalka adag baa waxay diidaan ilaah haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebiyi xisqeel ayaannu eegaynaa cutubka lixaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan oo markaasaad ogaan doontaan inaan anigu rabbiga ahay markii raggooda la laayay ay ku agdaadsanaadaan sanamyadooda ku hareeraysan meelahooda allabariga oo kor saaran kur kasta oo dheer iyo buuraha dhaladooda oo dhan iyo geed kasta oo cagaar ah hoostiisa iyo geed kasta oo aloon la yidhaahdo oo weyn kuwaasoo ah meelaha ay carabta udgoon ugu bixin jireen sanamyadooda oo dhan dad badan markii ay dhibaato ku dhacdo ayay u soo leexdaan dhanka ilaah haddaba taasu waa wax wanaagsan oo waa in la garto in gacanta rabbigu ay ina saaran tahay haddii ilaah aannu wiilkiisii inaga laxa jeclaysan ee uu u bixiyey furashada kuwo badan maxaynu inagu nahay kuweenna dembiilayaasha ah ee aynu uga baxsanaynaa ciqaab waxaa rabbiga xukun uu saarayaa meelahooda sarsare ee allabariga waxaana ilaah daboolka uu ka qaadayaa asbaabta sababtay arrintaasi waxaana weeye in damiir xumo loo leexday ilaa iyo maalinka maanta ah waxaa dhulkaasi saaran ciqaab iyo xukun haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminka eegaynaa cutubka lixaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan anigu gacantayda ayaan iyaga ku fidin doonaa oo dalkana meel cidlo ah ayaan ka dhigi doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa meel ka sii daran cidlada ku taal xagga dibla meelaha ay deggan yihiin oo dhan oo markaasay ogaan doonaan inaan anigu rabbiga ahay sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow saluglawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin